wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo kulan dood wadaag ah ku qabatay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa kulankaasi ka qayb galay qeybaha kala duwan leh ee bulshada iyo mas-uuliyiin aqoon duruqsan u leh amuuraha tacabka beeraha kulankan oo intiisa badan diirada lagu saarayay hal abuurka ganacsiga ee beeraha ee dhalinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa dood wadaagyo kala duwan halkaa kasoo jeediyey qeybaha kala duwan ee khubarada kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyarada baratay kuliyadaha beeraha ee jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaala iyo qeybo ka mid ah gobolada dalka oo halkaa lagu casuumay madasha siyaad oo ah madal horumarinta cilmiga beeraha ku takhasustay ayaa soo qabanqaabisay kulankan wasaaradda in badan waxay isku mashquulisay wasaaradaha kaleba inay horta sektarka caadiga wax ka qabtaan wax soo saarka xoogga la saaro caqabadihii jiray fatahaadaha laga shaqeeyo cimilada lala qabsado laakiin waxaa jiro ayadana jiil ay tahay inay ka shaqeeyaan beeraha jiilka beri lagu badbaadayo ah ahna kuwa ugu badan bobulationkeenna mujtamaceenna oo maanta ay haysato shaqo abuur la'aan fursadday aad u yar tahay sanad kastana ay soo qalinjebinayaan agricultureka waxaa la dhahaa waa maadada labaad ama saddexaad ee ugu badan qalinjebinta waddanka marka sanad kasta waxaa ku soo biiraya dalka dhallinyaro aad u fara badan aqoontii soo bartay laakiin fursada aynan haynin markii sektarka in wax laga qabta la rabo sablay jeenka qaybta processinga amba acroprocessinga la yidhaahdo in la taarget garaysto iyo qaybta makraha micraha oo yaroo small businesseska ahne sidoo kaleet in la taarget garaysto simbali waa simbal economy supply and demand qofkan makra ah wuxuu usoo produce garaynaa qofka processorka ah automatical qofka marka wuxuu ku dhiiranaa in mindsetkiis isbedelo instead of inuu inta baxo uu yacni beerta u fala lahay ama beridu u dhaqa lahay inuu qasho ama uu caano uun ka listo waxaa ku soo dhacayso waxaan sameey for profitna u sameey koo iyo tobanka ilaa iyo afar iyo tobankan research baan suubinay oo la yidhaahdo three e's waana waddanka wuxuu u baahan yahay waa empowerment education iyo employment framework baan ka dhignay three hs wax la dhahayaan ku darna oo ah heart hand uh, heart and head waayo waxa laga haysto waxa waay wacyigelitaanka waddan barwaaqa leh waa leena ujeedkii loo asaasay wuxuu ahaa inay noqoto madal dhallinyaradu ay shaqo abuur ka helaan maadaama suuqa shaqadu brivate sector waxa ugu badan oo wax shaqaalaysiiye uu yahayna fikrado iyo hal abuuro ganacsi intay la yimaadaan iyagu ay furtaan shirkado iyo ganacsiyo oo caqabadaas shaqo abuur la-aanta ah looga baxsado iyo inay noqoto madal sidoo kale daraasaadka halabuurka la xiriira iyo challengeska iyo caqabadaha jira intii lagu xaliyo ee lagu keeno aragtiyo iyo afkaaro iyo nidaamyo hirgeli kara oo xal u noqon kara mashaakiisha bulshada soomaaliyeed haysata wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya maxamed cabdi xayir maaree oo soo gebagabeeyey khudbadaha laga soo jeediyey madasha ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay wado kulan weyne kaa oo ay ku kulmi doonaan dadka cilmiga durugsan u leh beeraha iyo beeralayda islamarkaana looga hadli doono nidaamka horumarinta beeraha geyga oo idil waxaan idinku marti qaadaynaa insha allahu tacaala in platformkan oo kale aada loo weyneeyo meelo badan oo la ficida free traidka iyo free traidka adduunka oo dhami siyaasado dadkooda u daneeyuu leeyahay free traidku waa dalka gudihiisa laakiin china free traid halkan kama furna waxaa loo baahan yahay inaynu siyaasad kula heshiinno oo haddaan waxgeynayno marka hal milyan aan ka soo gadano isaguna hal milyanna ka qaato haddii kale markaa inakuna waynaan ka celino suuqeenna ka celino laakiin free traidku waa dalka gudihiisa inuu in lagu tartamo weeye marka aad iyo aad baanu idiin ammaanaynaa dadka qabanqaabada ee dhallinyarada waktiga soo bixisay waxaan isku dayaynaa inaan dhallinyarada tiim tiim isugu xidhno beere u raadino u gadno ku dadaalno inaynu samayno dhallinyaro qurxan oo dhaqaale qurxan ka soo galay beeraha iyo xoolaha iyo beeraha iyo